gabdho markii lasoo lasoo magacaabay marka degmo degmo ma hoos tagto yani kabana muxuu ahayd degmada laba degmo diris ayaan nahay marka haddii iskudagiisu ay yahay inuu canshuura ka aruuriyo degmada la foolay waxaan ka aqbali karna maaha idinka waxaa tihiin maamul dowladda ay soo magacowday afgoyna dowladda ay soo magacowday maxay tahay sababta isku dhibiina keenay hadde ninkaasu wuxuu isku dayay inuu yani bulshadii uu xaqiro oo degmadii la folo uu xaqiro ruubtiyo xaq hori ay leeyihiin oo asaga degmada afgoy uu ka maamulo sida hamigiisa sidaas ay tahay annagana yani wax loo culma iyo wax yani aan bulshadii u qaadi karna kabidnaasiya dadkii degmada la folo oo degmooyinka gobolka shabel waa iska dhira marka walaalow muxuu dowladda soomaaliya waxaan u sheegaynaa in idinkaasu arrimihiisa wax ka qabtaan haddaysan ka qabanna gacmaha masalatadeena waxaan filaya inaad isku haysataan dhanka canshuurta soo maha aad iyo aad waaya marka waxaad diidan tihiin soo maha in maamulka afgooye la foole canshuur ay ka aruuriyaan hadda annaga maamul aan nahay oo yani lasoo magacaabay oo dowlad soo magacowday marka asaga sida loo soo magacaabana loo soo magacaaba marka inuu la far loo farageliyo asaga eh, arrintaas arrin aan u dulqaadan karna maaha marka shacbiyada degmada afgooye waa dad walaalena waxaan u sheegaynaa in yani oo dad dilis ah oo laba degmo dilis ah oo walaalaha ayaan nahay marka waxyaabaha xaajidaahu uu wadana inay ka digtoonaadaan shacabka degmada afgooye shacabka degmada lafoolan waxaa u sheegaa inay xaajidaahu isku difaacaan ay iska celiyaan waxa uu wada wax loo qaadmay dowladda arrintaana mala socodsiiseen aad iyo aad dowladda yani waa u sheegaynaa barasaxka gobolka yani waa u sheegnay oo warbixinta waa gaadsiinay kule asagana inuu kasoo jawaabaan rajeynaynaa laakiin ninkaasu ma ahan eh, eh, nin hadda eh, muwaadinimo iyo muxuu hayta dana soomaaliyeed eh, ma aqaan qaabkii u shaqeynaa waxaan malaynaya ada oo oo yani oo kala ayuu u shaqeeyaa si wax ka yarta maxaa yeelay qof bulshada weerar ku ah ee degmada